Madaxweynaha Somalilan Mudane Muuse Biixi ayaa xarigga ka jaray haamaha kaydka shidaalka ee Dosti isla markaana dhagax dhigay kuwa gaaska ee magaalada Berbera, waxaana hirgelinta haamaha kaydka ee shidaalka magaalada Berbera iska kaashaday ganacsato reer Somalilan ah oo gacan ka helaya maamulka magaalada Berbera ee Somalilan. Qaar ka mid ah ganacsatada hirgelinaya haamaha kaydka shidaalka ayaa ka waramaya marxaladii ay soo martay.
madaxweyne sharaf bay noo tahay inaad nagu soo booqato haamaha aan halkan ka samaynay berbere ka samaynay dhiirigelinta aad ganacsatadoo dhan u haysid horumarka iyo dhaqiyo aynu sa- waddanka oo dhan uu samaynayo dhiirigelintaa runtii baa nagu dhiirigelisay inaan maalgelinta intaa leeg ee boqol milyan iyo dhaafaysa inaanu gelino Een, waxay berbere ay noqotay gobolka meel xaran u ah madaxweyne halkaa shidaalka yimaada gobolkao dhan buu tagaa gobolka waxaan ka hadlaya geeska afrika etoobiya uu tagaa ilaa iyo wuxuu socdaa gobolada dhexe shidaalka halkaa yimaada waxaasoo dhan waxay muujinaysaa dhaqaalaha gobolkao dhan si isugu xidhaya waataynu ogeyn xoolihii ka dhoofay dekeda berbera in doorkii dhoweed kuwa ugu badnaa ay ka dhoofeen waxaan rabnaa inuu shidaalku sidaa mid mid la mida uu noqdo haddii alla ka dhigo maalgelinta aanu gelinay dad badan oo waddanka u dhashay ayaa madaxweyne ay shaqo u abuurtay aqoon ka bartay karti ka bartay maanta la odhan karayo waddankoo dhan experience badan baa u soo kordhay marka wuxuu waa isku soconayaan ganacsigu markuu shaqeeya ayaa dowladduna shaqaysaa halkaa waxa aad ka arkaysaa annagu waa maalgelin uun shaqaalaha ka shaqeeya shaqaalaha waa cashuurtaan waxaad ku dhiirataa bacmushariga dhiirigeli waad dhiirigelisay se halkaa ka sii بربرة وطريقي أما جيت ويجي مع مشتركة منطقة ربنا أفريقيا كاملة waxaan kolkii hore moogta waan iska fadhinay meesha geedweyga waan fadhinay laakiinse waxa weeyaan dawlad ha noqoto bacmistari ha noqoto howlo badan baa la galay lacag badan baa la kharash gareeyey oo ugu horeeyo dahabshiil maalmuhu halkaa hawshaa bilaabayay wax yar oo aan quantity weliba aad u yar oo haamaha dowladda oo wadiba qadiima waxaan hayni ma jirin waxa weeye maadaama aan albaabkii fadhino madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi ayaa u mahadceliyey cid kasta oo ka qayb qaadatay hirgelinta haamaha kaydka shidaalka ee magaalada berbera
xarunteedan shidaalka waa markii igu horreysay xaaje aad iyo aad baan ku bogaadinayaa isha iyo dhigtu waa kala jaad infrastructureka aan dhisteen ee shidaalka ah ee sida casriga aad maalgelisay waan kugu bogaadinaynaa waa layga mahadnaqayaa inoola sii koobi caalamkuna ku ballaari dhammaan ganacsatada hadba siday ganacsatada u shaqaysa ay dadku u horumarayaan hadday ganacsatada horumarto horumarka keligeed yaaban mayso qarankuuna ula horumaraya hadday ha- hadday ah, ganacsatadu hagaasto qarankuuna ula hagaasaya magaalada berbera ee somalilan ayaa baahi badan u qabtay haamaha kaydka shidaalka waxayna meesha ka saari doontaa baahihii loo qabay